دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal subax wanaagsan ku soo dhowaada qodobada warka raadiyooga alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerara ku qaaday saldhigyo ay gobollada dalka ku leeyihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka midowda afrika ayaa shuruud adag ku xihay codsiga dowladda federaalka ee ahaa in saddex bilood dib u dhigaan wejiga labaad ee bixitaankooda mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirrada dagaalkii cuslaa ee lagu laayey askarta dowladda federaalka ee ka dhacay gobolka mudug dad waalid u ah qaar ka mid ah wiilashii tababarka ciidan loogu diray elitiriya ayaa xaqiijiyey in ubadkooda lagu dilay waddankaas in ka badan laba boqol gaari oo kuwa xamuulka ah ayaa ku xayiran meel u dhow degmada afgooye kadib markii ay halkaasi isbaarooyin cusub dhigteen ciidamada dowladda federaalka askari ka soo goostay dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeen ugu door koronaa goordhowna waxaad dhegaysan doontaan iyagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته dhegaystayaal ku soo dhowaada markan warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerara ku qaaday saldhigyo ay gobollada dalka ku leeyihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus xalay ku qaaday xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka laanta buure deegaanada u dhowdhow laanta buure ayaa laga maqlayey daryanka rasaasta balse lama soo warin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye sidoo kale shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro culus ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada awdhegle waxaana halkaa ka dhacay dagaal lisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan tafaasiil dheeraadna lagama helin dagaalkaasi iyo khasaaraha ku gaaray ciidamada dowladda federaalka dhanka jubbooyinka mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubbaland oo ka tirsan deegaanka baarsanguuni ee duleedka kismaayo lama xaqiijin ilaa iyo hadda ciidanka halkaa lagu weeraray iyo khasaaraha gaaray sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay weerar saf ballaaran ah ku qaadeen saldhig ay ciidamada maamulka jubbaland ku lahaayeen degmada afmadow midowda afrika ayaa shuruud adag ku xihay codsiga dowladda federaalka ee ahaa in saddex bilood dib loo dhigo wejiga labaad ee bixitaankooda warkaasi cabdifatax faarax diiriye ayaa soo jeedinaya midowda afrika ayaa shuruudo adag ku xihay codsiga dowladda federaalka ee ahaa inay saddex bilood dib u dhigaan wejiga labaad ee bixitaankooda xilli dowladda federaalka ee rafaad badani ka martay sidii dib loogu dhigi lahaa bixitaanka wejiga labaad ee ciidanka atmis ayaa haatan wajahaysa shuruudo adag oo lagu xihay sii joogitaankooda muddada saddexda bilood ah oo ay bishani ku jirto war ka soo baxay ururka midowda afrika ayaa dowladda federaalka lagu muujiyey inaysan ciidamada shisheeyahaysan wax mushaaraad oo ay qaataan muddada dibudhigista ay codsatay dowladda federaalka sidaasi darteed waxay dalbadeen in xasan sheekh uu bixiyo dhaqaalahaasi oo ah mid aada u badan iyadoo sidoo kale dowladaha ay ciidankaga joogaan soomaaliya loogu baaqay inay wax ka bixiyaan waxa loogu yeero qaaraanka shuruudan ayaa u muuqata mid adag oo lagu cagsigelinayay dowladda federaalka oo la daala dhexisa dhibaatooyin dhaqaale islamarkaana awoodi lah inay ciidamadeeda mushaar siiso arrintan ayaa walwal badan kusii abuuraysa madaxda dowladda federaalka waxayna sii niya jebinaysaa askarta dowladda oo maalmihii lasoo dhaafay niyadda loogu dhisayey in la hakiyey bixitaanka shisheeyaha muddada sagaashanka cisho ah sidoo kale haddii uusan xasan sheekh ka soo bixin shuruudan la hordhigay waxay sababi kartaa in ciidamada shisheeye ka baxaan ballantii ahayd in saddex bilood ay hakiyaan bixitaanka wejiga labaad ee qorshuhu ah in laga saaro oo dalkooda lagu celiyo saddex kun oo askari mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada dagaalkii cuslaa ee lagu laayey askarta dowladda federaalka ee ka dhacay gobolka mudug warbixinta warkaasi cabdulaahi soomaali ayaa soo jeedinaya waxaanu la socnay in sagaaliyo tobanka bisha rabiicul awal sanad kun afar boqol afatan iyo shan ee hijriga kuna siisneed afarta bisha tobnaad laba kun saddex iyo labaatan ee milaadiga uu dagaal xoogla ka dhacay deegaanka gaadaay ee gobolka mudug kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo saf ah iyo kuwa xarakada shabaabul mujaahidiin oo saf kale ah xilliga dagaalka uu dhacayay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineeda xarakada shabaabul mujaahidiin shaqadeeda ayay haysatay furunta dagaalka ayay ku sugnayd howsha ay soo qabatay ayayna soo bandhigtay waxaan la socnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo dadka taageerayaashooda waxa ay dagaalka iyo askarta laga laayo ee ka necab yihiin sawirada ay soo qaadayso alkataa'ib ee ay baraha bulshada iyo websaydyada iyo guud ahaan internetka ay ku faafinayso arrintaas oo markhaati ka noqonaysa in xarakada shabaab lmujaahidiin dagaalka ay guula ka gaartay islamarkaana goobtii ay ku adkaatay sababtoo ah waxaa meyd soo sawiri kara ninkii goobta ku haray ee nin la jebiyey oo cararaye waxba sooma sawiri karo sawirada galabta la baahiyey waxaa kasoo muuqanaya meydadka qaar ka mid ah sagaashan iyo toddoba askari oo dowladda federaalk iyo galmudug dagaalkii shalay ka dhacay gaaday ee looga dilay waxaa sidoo kale sawirada kasoo muuqanaya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo hawshooda dagaalka ah ku jira sawirka ugu horeeya waxa uu muujinayaa laba askari oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo mid calanka towxiidka uu gacanta ku hayo midna uu baasuuko ku ridayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug weliba sawiradaasi waa labo midka hore waa asigoo baasuukaha ku liishaamayo garabka saarayo midka labaadna waxa uu muujinayaa baasuukihii oo la riday oo hore iyo gadaalba ka qeyqaya sawir kale waxa uu muujinayaa afar ka mid a ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo sii taqadumaya oo maaragtay ishaga hortoodana qiiqa xabadihii ay rideen uu ka baxayo sawir kaleo meeshaana waa mid cajiib ah meel geed hoostii ah waxaa ka muuqda askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah soxolka ayuu dhulka ku hayaa gacanta kalena ee waa uu ku gambanayaa askari ee ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo qori ah ka ah heesta ayaa ku sii wajahan waxaan filayaa ninkani inuu dhaawac yahay cabsidii ugu dareed ayaana markaan haysa waxaan filayaa kolley in la toogtay laakiin isigoo la tooganaya ma muuqdo halkan waxaa yaalla askari meyd ah qori beerlaaba ah ayaa ag yaalla nin dhallinyaraa weeye tuuta ayuu gashan yahay halkan askari kale ayaa yaalla silis ayaa ku duuban dhiig badanna waa uu ka baxay halkan askari kale ayaa yaalla asagana dhiig badan baa ka baxay qorigiisa waa og yaallaa halkan asagana askari kale ayaa yaalla afka ayuu leyrinayaa shaat tuuta iyo buumo unbaa ugu jira ma garanayo surwaalkiisi meeshuu aaday midha marka xabadda ku dhacday inta uu dildiloomayay ama galgalanayay ayuu surwaalkii ka baxay halkan askari kale oo meyda ayaa yaalla oo garka iyo afka dhiig ku leh ninkani astaan gaar uu leeyahay kolley dadkii yaqiin way garanayaan qayb kamid gacanta midig ayaa horay uga go'day oo maaratay isaga asigoo gacan ka go-an ayuu dagaalamayay hase ahaatee iminka waa la dilay halkan askari kale oo meyd ah ayaa yaalla kanina waa mid kale ku kale oo maaratay xabaddu ay madaxa isku dumisay ayaa halkan ka muuqda oo maskax badan ay ka daadatay sidoo kale feerahana way dallaacisay halkan askari kale ayaa yaalla askari kale oo halkan yaalla asigana dhiig badan baa ka baxay madaxiisa halkan waxaa yaalla askari xabad xabad u dhacay waxaa kor taagan askari ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin askari meeshaan ah afgembi ayuu u yaallaa waxaa la yaab leh in lugtiisa midig ay garabkiisa bidix la siman tahay halkan askari baa yaalla dhaawac buu ahaa haddaa la tooganayaa halkan askari kale oo dhiig badan ka baxay ayaa yaalla gaar ahaan madaxiisa dhiig ka daatay sanfilayo madaxa xabad looga dhuftay halkanna askari kale ayaa yaalla oo meyd ah oo asigana la toogtay mid kaleo madaxa laga toogtay ayaan arkaa waa kan askari kale oo asigana daanka ay xabadda duleelisay oo afka dhiig badan uu ka baxay halkan saddex askari ayaa taalla laba afgembi u yaallaa midna gadacad buu u yaallaa halkan askari kale ayaa ciidda ku qururiyey halkan askari kale ayaa isiguna gadacad u yaalla waxay u muuqataa in rasaastu galalaati usoo riday waxaa muuqanaya kaararka ciidamada dowladda federaalka ah ee aqoonsiyada ah qaarkood halkan askari kale ayaa yaalla oo meyd ah ma garanayo midkan meesha ma lagu soo jiiday magaari baa la jiirsiiyey halkan askari calool weyn baa yaalla gadacad buu u yaalla waa afleerinayaa halkan askari kale oo silacsan ayaa isiguna yaalla oo meyd ah askari meeshaana maxoga ayaa waxaa ugu xiran xirsi kooxaha suufiyada qaarkood baa usoo xiray sidaan filayo oo ku yiri shabaabka ayaan idinka xijaabaynaa halkanna askari kale oo meyda ayaa yaalla oo aada u dibirsan halkan laba askariyaa taalla mid meeshaana madaxiisu sida uu isugu dunsan yahay waxaad u malaysaa qaradda meer dhinac ka cunay meeshaan nin odaya oo mindhaa sarkaal ahay oo ilka jaban baa ka muuqda halkanna laba kale oo rag waaweyna ayaa ka muuqda waxaa xusud mudan in cali naasir oo ah taliyaha xasilinta ciidamada galmudug meydkiisa uu ka mid yahay kuwa halkan yaalla inkastoo shakhsiyan aan u garanaynin laakiin raggan odayaasha ee meesha ka muuqda midkood weeye sawirada askartu aad bay u fara badan yihiin halkan koox koox bay u daadsan yihiin iminka waxaan gudagelaynaa hubkii ee laga furtay ciidamada dowladda federaalka qoryo aakayaala oo tiro badan ayaa meeshan ka muuqda oo kuwa cusub u badan waxaa kaloo muuqda qoryo kale oo dabajaxyo iyo baasuukayaal ay ku jiraan waxaa ii muuqda qalabka isgaarsiinta oo ciidamadu iskula hadlayeen halkan waxaa ka muuqda laba gaari oo nooca cabdibilaha loo yaqaan ah moobeello kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn isugu jira ayaa halkan ka muuqda runtii sawiradan iyo kuwa lamidka ah dowladda federaalka ah waxay jeclaan lahayd in wax walba oo lagu jooji karayo ay samayso laakiinse uma suuragelayso arrintaas alkataa'ib waa garab warbaahineed oo u taagan inuu soo gudbiyo xaqiiqada ka jirta furunta dagaalka wuxuuna marar badan sidaan oo kale soo bandhigay weeraro cagta lagu mariyey ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada oo lagu laayey sidoo kale wuxuu soo bandhigay sawirada iyo muuqaalada ciidamada shisheeye ee dalka duulaan ku jooga oo inta la weeraray ama kamiin loo galay la laayey arrintaasna waxay aad u xanuujinaysaa waxaa loogu yeeray beesha caalamka oo taakuleeya ciidamada shisheeye ee soomaaliya duulaan ku jooga iyo dowladda federaalka ah dad waalid u ah qaar ka mid ah wiilashii tababar ciidan loogu diray elitariya ayaa xaqiijiyey in ubadkooda lagu dilay waddankaas sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed sheekh cali mar kale waxaa magaalada muqdisho saxaafadda kula hadlay qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda loo qaaday dalka elitariya waalidiintan ayaa sheegay in carruurtooda ay dhowr sano ka hor dowladda federaalka uga qaaday dalka elitariya iyagoo la hadlayey madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa waxay yidhaahdeen aabba haddaad tihiin xanuun hal habeen cunugkiinaa ku seexday ilmiheenni way dhibban yihiin maanta haddaa ilmihiina ka soo hoskacdiin annaga caloosheeniyaa bannaanka taalo waa dhibaatoonnay leel wanahaar caloosha goyna caloosha goyna
hooyooyin soomaaliyeed baanu nahay hooyooyin soomaaliyeed oo dhibban oo shan sano dhibban oo ilmahoodii allatariyo ku maqan yihiin farmaaja ilmaheenna geeye allatariyo welina way maqan yihiin wayna ku dhibaataysan yihiin intaasaan cabasho ahayn intaasaan aan raadinaynay ilmaha baahida iyo rafaadka iyo silca laga sheegahaya elatareeyo oo toddobada sano maqan yihiin oo qaar xaataa godadka lagu subay xasan shiikh waxaan qaadan karna maahan aabba wax dhalaa tahay waa ogtahay ilmaha dhibaataday leeyihiin waa ogtahay ilmahu xanuunkaay leeyihiin waa ogtahay hooyooyinka ooyahaya waa inaad maanta dabiirtaada kacdaa xasan shiikow tani ayaanan ahayn qayladhaantii ugu horreysay ee kasoo yeerta waalidiinta carruurtooda loo qaaday dalka elitariya kuwaasoo qaarkood aan soo laaban balse ku geeriyooday gudaha dalkaas halka kuwii soo laabtayna ay badankooda ku baxeen gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin iyadoona kuwo kale oo badan ay isku soo dhiibeen mujaahidiinta in ka badan laba boqol gaari oo kuwa xamuulka ah ayaa ku xayiran meel u dhow degmada afgooye kadib markii ay halkaasi isbaarooyin cusub dhigteen ciidamada dowladda federaalka mubaarak cumar mubaarak ayaa ka waramaya isbaarooyinka taxan wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooy ayaa ah kuwo mar walba lasii siyaadiyo iyadoona ciidamada dowladda federaalk ay dhowaan samaysteen isbaarooyin hor leh oo shacabka ay lacagaha uga qaataan bannaanka magaalada afgooy waxaa muddo shan maalmood ka badan taagan gabaari laba boqol gaariis oo nuuca xamuulka dowladda federaalk ay ka doonayso lacago xaddhaaf ah markii gaadiidleydu lacagta ay bixin waayeen ciidamada ayaa darawallada ka qaatay furayaasha gabaarida waxaana lagu amray inay isaga tegaan guddi ay ku midaysan yihiin gaadiidleyda ayaa sheegay in ay bixiyeen dhammaan lacagihii laga rabay balse kuwaan aysan tabar u hayn gaadiidkaas oo tiradiisu laba boqol ay dhaafayso muddo shan maalmoodana ku xayiran annagoo bixinnay dhaqaalihii isteedka koonfur galbeed bixinnay dhaqaalihii dowladda federaalka waxaba yaraatee nugu baaqda aysan jirin ayaa waxaa soo kordhay oo nugu soo kordhay isbaarooyin cusub isbaarooyinkaas oo yaalla muxuu ahay afgooyo horteeda yaalla una bareeri karin inaan maaragtay aan bixinno tabartaynu ay dhammaatay sidoo kale waxay sheegeen gaadiidleyda in lagu jiro xilli roobaad haddii la hakiyo agabka gabaaridii saaran ay dhici karto in maciishada deegaanada rarka loo wada ay sar u kacdo dhanka kale waxay sheegeen in ay jiraan darawallo qaarkood oo telefoonada laga dhacay jirdinna loo geestay xillo roobo xilligay ummato masaakintee roobka degmooyinka rogow baawur angalaana linjeeyi fadiyu haddii ay hataba jidkii kuyirmo roobna ku ehelankii masaakiintahay gee kiilasa kore labaatankaday lama doolara nagadaas haddee mas-uuliyadaas ma ilaahay saaray dadka oo madaxda ee waddanka rooga waxaan joognaa xilligii muxuu ahaay ee roobabka ummaddii soomaaliyeed ee aan maaragtay badeecadaas ay sidaan baawurtaas aan maaragtay u gudbi lahayn waxaa haysta wiilal dhallinyaro ah oo muxuu ahaay afgooy horteeda taagan waxaa dhacay in darawaleentii muxuu ahaay qaarna la garaacay qaarna moobooladii laga dhacay ayagoo dhaawacana facebookka aan soo dhigayno dadka qaar ayaa sheegaya dowladda federaalka isbaarooyin cusub oo soo dhigatay si aysan u seegin lacagihii laga qaadi jiray gaadiidleyda oo hakanaya haddii ay da'aan roobab waddooyinka jaraya horumaris ahaan ayaana looga qaadayaa isbaarooyin badan ayaa u yaalla ciidamada dowladda federaalka waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye mararka qaarna waxaa dhacda in ay waddadaasi ku dilaan darawallo badan oo ay ku murmeen lacagta isbaarada
halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan laba askari oo ka soo goostay dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose cabdiraxmaan beder ayaa faahfaahinaya xasan cumar cismaan iyo cabdi xasan cali cabdi waa laba askari oo ka soo goostay dowladda federaalka waxay isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose mid kasta waxa uu watay qori aki fudhisaban ah xasan cumar cismaan waxa uu ka mid ahaa askartii sida dirqigaha uga badbaaday dagaalkii caws weyne askariga kalena waxa uu ka mid ahaa ciidamada ka cararay ceeldheer xasan cumar cismaan ayaa mar uu waraysi bixinayay ka waramay sida uu ku tagay caws weyne anaa anigoo mar shaqo baha hariif jarn markisa aduna jarn shaqada la isku ogay inta ka bilaawilin inta isgelina yaran aniga marka isku naqati waa dhaalin ilaa korda kriiri waa isku naqat had saasa kale dibi kale etoobiya tagan etoobiya waa kusoo la-aan saddex bilood oo soo jaran marka saan kusoo la-aan waa marn saddex bilood dhex joogin intii qorayaasha nolqeybin bishii afraad qorayaasha nolqeybay oosweyne saas gelen dhinaca kale cabdi xasan cali cabdi asagana waxuu ka waramayaa qaabka uu ku noqday askari anoo oo beer iska falanaya macnaha waa liidhahayaa meeshaan is gelayna beer falkan iska dhaaf laaga iska qaadanaynaa xamara tegayna mid oo laamad afgoojoog saasii dheh marka anana hadalkiisa yeel waa raacay waa tagnay xamar labada maalmood aja joogna bas kabacda etoobiya la qaada saddex bilood meesoo joogna waana soo laabda xamara imaan xamar abaara joogna waana la qaada waxaana geeyey meel eeldheer la dhahay si u joogna noo bel la gaarin oo shan iyo labaatan maalmood meelahaas joogna ciidanka osweyn kusoo jaba labadooduba waxay ka mid ahaayeen askarta ethoobiya lagu soo tababaray nabadoonkooda oo aan wareysi la yeelanay ayaa baaq u diray ciidamada kale ee ka tirsan beesha gare ee ku jira safka dowladda federaalka waxaad ugu baaqaa nimankii shilay daraad oo ay soo dhiibaan waa nadiif mina ku jibidaan waa la qorhay waa lasoo dhubeeyey haflad baa ka dhacde diinta laa ilaaha illallah baa loo qabtay markan farxada ku joogaan idagna meesha qurunkaas baktigaas markadu ku jirtay meesha hadaan ka dhamateen hool kuma hays ducwelad ma qabtaan hortig naaray adag horeys jinnana ma jirtaan markan haddii oo run adoog tahay jinnada oo toobad waa furuntaa soo racay horkin diyaara layahay anaga nabadoonka joog walaayadan diyaarba aad tahay ina soo laabadan toobadan waa furunaa tuubu ilalaha waay ciidamada dowladda federaalka ka soo goosanaya ayaa aada u soo badanaya kuwaasoo sheegaya inay ku quusteen dagaallo ay goobjoog ka ahaayeen oo lagu laayay rag saaxiibadooda ah sidoo kale waxaa soo goosashada ciidamada qayb ka ah baaqa uga yimaanaya waalidiintooda iyo qaraabadooda oo loogu sheegayo inay ka baxaan dagaalka warkii subax oo idinkaga imaanayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa